maama xamar waa hooyo sagaashan jir ah waxay ku rafaadsan tahay tuulada daarafuul ee dhacda koonfurta ismaamulka wajeer waxayna ka soo jeedaa waqooyiga ismaamulka wajeer hooyadani da'da ah cid ay ku tiirsan tahay oo maanta u shaqaynaysa ma laha maadaama dadkii ay ka dhammaadeen xoolihii waa hooyo da-a xaalad caafimaad ay la soo dararstay waxaa madaxeeda ka daadanaya tinta waxaa intaasi u sii dheer gaajada ay la ildaran tahay oo aysan haysanin waxay cunto waxa ayna ummadda soomaaliyeed ee kheyrka jecelka codsanaysaa inay soo caawiyaan
kastaan u baahanahay caanahaan u baahanahay gurigaan u baahanahay wax kastaan u baahay adiga socon ahee waa yaroo hadiisoo caawiya shaygan waa midkaa kan hantiba qabo hantiisa ilaahay rasuulka waay hantiisa ilaahay rasuulka waay alxamdulilah asukurilah
bismillaahi raxmaan raxiim magaceyda oo cusmaan idris habashow assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maamadan siday odayaalka idin sheegeen ninka ay dhasho waa aniga wax kaloo maanta ifka u jooga ma jirto oon ani ahayn anigana saasan ugu mashquulay muddo hal sana iyo bar maamadan saanaan u wadwadaa wixiina haayna way ku daba dhammaadeen ilaa iyo butey baa soo waday kareeta xoolihii way dhammaadeen ma cusur baan nahay magaaladan hadda aan joogno yaan kula soo dhacay odayaashaan ay garab qabteen gurigaa liigli meeshaasaan ku noolahay waxaan ahaaya malaha hanti iyo weyba waxaan ahaaya malaha maamadana maanta dad idunya ani baamaasha horteeda yaa ii haysaa gabar malaha wiil malaha anima horey gadaal baanan geli marka waxaan rabaa muslimiinta maamadan daawana uma haaye waddankana daaweys baryahan waa iska allaawday marka dhakhaatiir yaan u baahanahay in liigu soo caawiya maamadan waddanka gudihiis ha noqoto indiya ha noqoto waxaan ku qaadana ma haye tabarna uma haye taagna uma haye marka islaamka meel alla meesha jooga ramadaan waa soo gelihayaa islaamka waxaan ka codsanahayaa in lii soo caawiya jiif cabdiraxmaan bilow waa guddoomiyihii hore ee tuulada daarafuul ee dhacda koonfurta ismaamulka wajeer waxa uu ka warbixinaya xaaladda hooyadani waxa uuna ummadda islaamka ugu baaqay inay soo caawiyaan aniga magacayga waxaa la yidhaahaa ogaas cabdiraxmaan bili xasan markii horena magacayga waa iska bedelmaane jiifkii magaalada bilaabaan ahaa jiif cabdiraxmaan bili xasan baan ahaa balse hadda maanta nin maaragtay arrimaha bulshada iyo arrimaha nabadgelyada arrimaha dhibaatooyinka abaaraha dhacaayo oo idale oo u dhegale ahaana dhaqato oo waxaan oo kale aad u yaqaana nahay marka sababta maanta aan ka hadlayno waxaa u weyn maama xamare cabdi maxamed la yidhaaho oo reer wajeer ah dadkeedana oo iska danyaraa wax dadana ninkooba ka dhashay dhaqatana ahaayeen oo abaarahana ay saameeyeen oo wajeer iyo inta dhexdooda soo saarneed kareeta kareetadii xamili wayse wixii yaraa xeenta ay dhaafeen yaa nagu soo dhacday meesha marka waxaan dhahnay war sidan bani aadanama ahee meesha la joogo oo hataa xabaasha wanaagsan laga heli karo haddii kale muslimka loogu qaylin kara bal hala keeno maamadii baana loo keenay waatan midigteedii fadhido maamadan marka nin kasta oo muslim leh meel la joogaba gudi iyo dilid isha ay leedahay waa waxaas la aragno waa qofkoo bani aadana gebigiisaba annagana ummad idil baa nahay oo muslim leh gudi iyo dilid joogto marka hataa qaabka maartay baaritaanka iyo dhaktargeenta in lagala safro hadduu ilaah yidhaho cumrigeed ilahay baa hayaaye taa lafteeda waan soo jeedin waana wax meesha ku jira qoftaas inaan ka samarno insha allahu ama ha noqoto qaab dhaqaatiirnimo ama ha noqoto qaab nafaqeen ama ha noqoto qaab meel in loo dhiso maaragtay guri hadda waxay ku jirtaa buol yacni jilba hataan lagu geli karin qofkii qaadi lahaa oo gelin lahaa meesha ma geli karo wixii waxaas liilhiilaya oo kula dumayin haddaad arta qusub baad u dhiman ama yaab baad u dhiman marka taladayda hadday maadaamaan sheegay qofkaas annaguna dhex yaalla aan dhahay in dhakhtar loo qaadana wax meesha ku jira iidan ha lagu darsado